duqa degmada galkacyo maxamed cabdirasaaq warsame ayaa si rasmi ah magaalada uga daafuray olole ballaaran oo lagu cagaarinayo magaalada gaalkacyo ololahan ayaa qayb ka ah ololihii kala duwanaa ee laga fuliyey degmada gaalkacyo isagoona si gaar ah looga shaqayn doono gudaha suuqa sidoo kalena lagu banaynayo wadooyinka xiran maxamed cabdirasaaq warsame duqa degmada gaalkacyo ayaa ka warbixiyey muhiimadda ololahaana waxaanu runtii barnaamijkan ugu talagalnay inaanu magaalada gaalkacyo ku cagaarino sida la sheegay qorshaha sanadkan labada kun iyo shan iyo labaatanka magaalada waxaan rabnay inaanu ku beerno shan boqoloo geed shantaa boqoloo geed waxaanu ku beeraynaa meelaha shaaricyada ah iyo waddooyinka magaalada gaalkacyo waxaan rabnaa arrintaas inay dadka reer gaalkacyood ay ka shaqeeyaan aragtida aanu rabno inaanu magaalada ku xukunno aanu ku maamulno waxay tahay inaanu gaalkacyo oo qurux badan oo cagaaran in wakhti dhow runtii la arko dhanka kale xubnaha ka qayb galay daafurka ololahan ayaa si wada jir ah ugu baaqay in laga qayb qaato ololahan si loo soo celiyo bilicda magaalada gaalkacyo isxilqaanka dhallinyaradu waa xooga mxua ummadda waxaa loo baahan yahay isxilqaan fara badan oo ay ka mid tahay in magaalada la noleeyo iyagoo kaashanaya dowladooda hoose waxaa loo baahan yahay inay bulshada wacyi geliyaan guri walba waxaa la rabaa inuu geed beero xanaaneeyo biyeeyo edhallinyarada iyo dowladda hoosena ku koontaroosho hadduu ilaahay ku idmahayo magaalada gaalkacyo waxay u baahan tahay dhir aad iyo aad u fara badan oo deegaanka u ah qurux iyo bilic in lagu soo beero haddii ilaahay idmo waxaan rajaynaynaa qof kasta oo reer mudug ah khaasatan reer gaalkacyo in barnaamijkan ay ku soo xirmaan haddii ilaahay idmo kana soo qayb qaataan in laga qayb qaato barnaamijkan quruxda badan ee ololaha cagaarinta magaalada gaalkacyood maadaama dhirtu ay tahay markii laga soo tago quruxda iyo bilicda waxa kale oo ay noolaha oo dhan ku nool yihiin ay tahay dhirta in arrintaasu ay noqoto arrin aan bilic keliya ahayn nolosha qayb weyn ka ah dadkuna ay sidaa u fahmaan